bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma nuhiya cnه an yuqaala cinda xadiidi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wixii la yska reebay in la yidhaahdo xadiidka rasuulka agtiisa sala اllahu عalayhi wasalam yacnii marka xadiidka nebiga la sheego waxyaabaha qofka laga reebay inuu yidhaahdo ee marka mucaaradada iyo yacnii ka hor imaanshada nebiga sal ll ly slam xadiidkiisa laga hor imaanayo tusaayo qال الإmام أbو عيسى xdثnا qتyبة qال xdثnا سفyان بن عyynة عن محمد بن المنkdr وsالم أbي النضر عن عbayd اللh بن أbي rافع عن أbي rافع وغyrh ayb رفعh أbو rافع نbigu u kor yeelay slى الlه عليه وsلم qaala wuxuu yihi نbigu laa أlfiyana yaanan helin axadakum midkiin mutaki-an isaga oo cuskan oo ku dangiigo calaa ariikatihi sariirtiisa ya-tiihi amrii arrinkayga oo u imaanayo amarkayga min mimaa amartu bihi waxa aan amrayna ka mid ah ow amase nahaytu canhu amase aan reebay fayaquulu markaa wuxuu dhahayaa laa adrii ma ogi waxaan aada sheegaysaan maa wajadnaa fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa waxaan ka helno itabacnaahu waan raacaynaa qaala hada xadiidun xasan macnaha waxay tahay marka in xadiidka nebiga aan lagu mucaaradin qur-aanka qur-aankii iyo xadiidkii inaan layska horkeenin oo qofka uunan dhihin marka xadiidka nebiga loo sheego war waxaan annaga ma naqaano qur-aanka wixii aan ku aragnaan ku dhaqmaynaa wixii kalena shuqul kuma lihin sidaas inuunan dhihin macnaha ayb marka waxaa layska reebay an yuqaala cinda xadiidi rasuulillaahi waa in xadiidkii lagu caarido qur-aanka iyadoo markaas ujeedku uu yahay inaan la qaadanin xadiidka nebiga sal ll ly slam leanna waxaa nebigu xarimay waxaa alla xarimay waay man yutic arasuula faqad ataaca allah ayb waxyaabaha marka mucaaradadaasoo kale markaa in la joojiyay saasuu xadiidku marka uu keenaya tarjamadii xadiidkana mudaabaqadoodu sidaas ayb ee haddii laakiin qofku xadiid markii la keeno uu yidhaahdo aayaddiina sidaanay leedahay ee ujeedkiisu mucaarado aynan ahayn ee uu rabo inuu fahmo aayadda iyo xadiidka say isu mudaabaqaynayaan ama sida loo jamcinayo ama waxyaabaha inuu fahmo uu rabo dhib ma leh taasi oo caa-ishaba radia allahu canha waatay tidhi aayadaha marka waatay marka aayaddii ilaahay marka uu nebigu yidhi qofkii la xisaabo man xuusiba cudib ama man nuuqisha alxisaaba cudib waatay tiri ilaahay wuxuu dhahayaa fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ee ka waran iyada markaasi inay ka hor tagto hadalka rasuulka ma ahayn ujeedkeeda ee siday isu waafaqayaan weeyaan aayaddan iyo xadiidkan aada sheegtay markaasuu nebigu u sheegay inamaa dalika alcardu aayaddu waxay ka hadlaysaa cardi iyo bandhig middaan xadiidku ka warramayana waa ninkii xisaabta lagu istaajiyo oo la yidhaha meeshaan joogso waxaanaad samaysay abaalmarintiisu waa taas meeshaan istaag qofkii sidaa loola falanqeeyo kaas isaga waa u dhammaatay waa halaagsamaya ayb qaala hada marka daruqa yani bacdi ahli lbidac masaadirta marka ugu horeeya waxyaabaha in aada loo fahmo u baahan waxay tahay masdaru talaqii meesha yacnii axkaamta lagala kulmo oo axkaamta laga qaato ahlu sunnada marka masdaru talaqi cindahum waa kitaabkii iyo sunnadii ijmaacii qiyaaskii jeliga ahaa waxyaabahaas waa bacdi yacnii dawaa'ifta qaarkood inxiraafay ama dhumayna masdaru talaqigooda waxa uu yahay qur-aanka waa sallimaya xadiidkii bay marka waxay leeyihiin maya lama qaadanayo amase waxay leeyihiin xadiidku labay u kala qaadayaan mutawaatir iyo aaxaad oo waxay leeyihiin khabaru lwaaxidi lama xujaysanayo oo looma xujaysanayo caqiido xalaal iyo xaaraam wamaa ilaa dalika waa meesha marka ay wax ka dhumeen waay dawaa'ifta markaa xataa alashaacira way qabaan waxaas nacan oo waxay leeyihiin qadciyaadka oo caqliga ay ka wadaan iyaga iyo hadday iska hor yimaadaan axaadiidta aaxaadka oo ay dhici karto qofkeedu khata iyo gef iyo wax inuu sameeyo uu galo ay dhici karto axaadiidtaa laga tegayaa caqliyaadkaa la hormarina manquulaad iyo macquulaad soddon iyo yacnii aasaaska soddon iyo saddexaad fakhruraazi asaasu taqdiiskiisa macnahaasuu sheegay oo hadday iska hor yimaadaan macquulaadka iyo manquulaadka in macquulaadka la hormarinayuu sheegay isagoo gogoldhig dheer soo samaystay ayb waa meelaha markaay wax ka dhumeen way caqli inaad ka hor keento iska daaye xadiidka nebiga lama rabo inaad aayad ka hor keento xataa maxaa yeeley aayadduna xag allay ka timid xadiidkuna xag allow ka yimid wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waana mas'ale caqadi a mas'alada meeshaan uu ku tilmaamayo ayb qofka markaa ay ka wareerto waxaa ka wareeray meeshii wax ka qaadan lahaa baaba yani qabash iyo qashin kaga jira ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan qaala warawaa bacduhum qaarkood waxay wariyeen can sufyaana can ibni lmunkadir can الnabiyi sal l slama mursalan isagoo mursala wa saalimin abinadri yani saalimna waa laga wariyey xadiidka yani can moxamed ibn اlmunkadir wasaalimin sowma ahayn wasaalimin abinadri can cubayd اllahi bni abi raaficin can abiihi can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslam ayb wa kaana bnu cuyaynata ibnu cuyayna wuxuu ahaa idaa rawaa yani marka xadiidka hore fiiri sanadka ibnulmunkadir iyo saalim labadooda ayaa waxay ka wada warinayaan cubaydullaahi ibnu abi raafic can abiihi qaarkood marka sufyaanaana labadaba ka wada warinayo ardaydii sufyaan qaarkood waxay ka wariyeen riwaayada ibnilmunkadir iyadoo mursal ay keeneen marka moxamed ibnulmunkadir can inabiy sal l slam waa mursala laakiin saalim riwaayadiisa ile laba sheekh uu leeyahay ibnu cuyayne saalim iyada waa marfuuc markaasuu yidhi wa kaana ibnu cuyaynata ibnu cuyayna wuxuu ahaa idaa rawaa hada alxadiida xadiidkan hadduu warinayo cala alinfiraad si keli keli ah bayna bayana xadiida moxamed ibn lmunkadir waa caddaynaya min xadiidi salim ibni abinadri waa ka caddaynaya waidaa jamacahumaa hadduu jamcinayana rawaa haakadaa sidaanu hadda uu noo taalo u warinayo yani muxuu ka wada cala alinfiraad haddii uu markaa dhahayo ibnu cuyayna can can ibni lmunkadir bis wasaalin ma leh markaas waa caddaynayaa inay mursal ahaan uu ku warinayo haddii laakiin can ibni lmunkadir wasaalimin ay tahay wuxuu soo kaxaynayaa riwaayada marfuucada oo uu wariyey saalim riwaayadiisa khilaafkan marka ibnulmunkadir iyo ma ma gelayo qaala wa abuu raaficin mawla nabiyi sal l slama ismuhu aslam ayaa leedahay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu mahdiy qala xadaanaa mucaawiyaة bnu صaalx can اlxasan bni jaabir allakmiy can اlmiqdaami bni macdi kariba qaala qaala rasuulu lahi sal l slam alaa hal casaa rajulu alaa hooy hal casaa yani qad qaruba waxaa soo dhowaaday ayb rajulu yabluguhu اlxadiiثu nin uu soo gaarayo xadiidka canii xaggayga uu kasoo gaarayo wahuwa isaga oo mutaki-un ku dangiigo calaa ariikatihi sariirtiisa ayaa waxaa u imaanaya xadiidkayga fayaquulu wuxuu dhahayaa baynanaa wa baynakum kitaabullaahi annaga iyo idinka kitaabka allah noo dhexeeyo famaa wajadnaa fiihi waxa aan kitaabka alle dhexdiisa ku aragno famaa wajadnaa waxaan ka helna fiihi kitaabka dhexdiisa xalaalan aan uga helna xalaal istaxlalnaahu waan xalaalsanaynaa wamaa wajadnaa waxaan helno fiihi isaga dhexdiisa xaraaman inay yihiinna xaramnaahu waa xarimaynaa kitaabkaan ku soconaynaa bis wainamaa xarama rasuulu llaahi wuxuu rasuulka alla xarimay kamaa xarama allaahu waa sida waxa uu alla xarimay oo kala waayo xaggee loo kala wadaa marka kitaabkana taxriimka waa ka qaadanaynaa sunnadana kama qaadanayna waxaas wax jira maaha sidaasuu marka tilmaamaya qaala hada xadiidun xasanu gariibu min hada lwajhi dawaaqiidda marka dadka ahlubidaca arkaanta u ah ibnulqayim sawaaciq lmursalaha afarow ku sheegaa daaquud mid marka wuxuu yidhaahdaa majaaz daaquud waxaa la yidhaha majaaz nusuustii sifaatkii iyo marka la galo iyo shaygan xaqiiqdiisii markii uu yimaado in la yidhaaho waxaan majaaz waaye macnahan daahirkaa looma jeedo iyo wuxuu yidhaahdaa yacni daaquudka labaadna waxa uu yidhaahdaa taqdiimu alcaqli cala anaqli caqliga in naqliga laga hormariyo daaquut thalithna waxaa weeyaan khabarulwaaxidka inaan la aqbalin oon diin lagu dhisin akhbaarta ama axaadiidta nebigana dhammaanteed ama badankeed waxaan ujeedaa badankeed waa akhbaaru axaad mutawaatirku wax yar waayo marka la fiiriyo inta kale ayb soo ma garanin midda afaraadna taawiilka iyo wax noocaas oo kale ayuu ku tilmaamaado afartaas daaquud ayuu aada ugu burburiyaa kitaabkiisa sawaaciq lmursala ayb qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi qaala babun fi karaahiyati kitaabat اlcilmi cilmiga qoridiisa cidda la nacay caddaynteeda ayuu u baab yahay cilmigii in la qoro yani masalada marka uu ka hadli rabaa waxay tahay in xadiidka nebiga la qoro sidee yahay bacdi alxaadiid waxay tilmaamaysaa inaynan bannaanayn oo nebigu waa reebay axaadiidta qaarna waxay tilmaamaysaa in la qori karo oo way bannaynaysaa wejhuljamci marka see waayo marka sidee loo jamcinayaa wajhuljamci waxa uu yahay in la yidhaahdo sababta loo reebay in la qoro xadiidka nebiga in la qoro maxaa loo diiday alxaafid khatiib ulbaqdaadi afar sababooduu sheegaa kitaabuu ka alifay masaladan khatiib ulbaqdaadi taqyiid ulcilmi baa la yidhaha kitaabkiisa taqyiid ulcilmi marka hore wuxuu soo hormariyey axaadiidta nahyiga ibaaxaduu ku xijiyey waxaan ujeedaa axaadiidu nahyi buu keenay aqwaashii saxaabada taabiciintuu ku xijiyey wejhu nahyi ayuu sheegay ibaaxadii buu marka dabageliyey asbaabtu marka waxay tahay qur-aanka in laga tagaa la diida hadday dadku axaadiidta qoraan oo ay dhinacaas u leexdaan wuxuu nebigu ka cabsaday armaa himadooda qur-aanka amay yaraataa oo ay intay kuwaan axaadiidta munhamikiin intay ku noqdaan ay dhex galaan qur-aankii ay dayacaan taas waa mid sababka labaadna waxa uu yahay khawfa alitikaal haddii wixii la qoro xifdigaa laga tegayaa waxaana la tala saaranaa wixii la qortay sidaana selafka qaarkood waa u reebeen khawf alitikaal ayb soo ma garanaysid midda saddexaadna sababka saddexaad ee waxa uu tilmaamay inay tahay cilmigii inuu qaato qofaan ahal u ahayn gacanta inuu u galo waana sababta keeni jirtay culimadii hore selafka inay intay cilmi badan qoraan qoraan qoraan markay dhiman rabaan inay iska dhaqaan oy tirtiraan sababta marka laga rabaa maxay tahay waxaa laga yaabaa qof inuu intuu gacantiisa galo cilmigan aan fahmi karin markuu akriyo si qaldanba uga faa'iideysto dadkana ku dhumiyo isagana ku dhumo sidaana way ka cabsan jireen waxaa kaley ka cabsan jireen dad markaa yacnii qasad xun inay wax ku dardaraan ilaa wixii mutawaatir ma noqonin mustafiid ma noqonin waxaa laga yaabaa marka kitaabka ninkan unbaa og waxa ugu qoran haddii nin uu gacantiisa galo xaraf buu ku darayaa meel buu laa ku darayaa maa oo kale uu siyaadinayaa macno dhanaa isbeddelaya si kuwaas marka gacantooda aynan ugu dhicin ayb sababka noocaas oo kalena waa sheegay ayb adoo asbaab sidaas oo kale ah ayaa marka ugu badan waxyaabaha marka loo diiday ayb ilaa afar meelahaas uu sheegay sabab afaraadna wuu jiraa kitaabka waa madbuuc taqyiid ulcilmi ayaa la yidhaahdaa kitaabkaasuu marka ku sheegay nusuusta marka daahirkooda baabkan iyo baabka xigaba sidaasaa loo jamcinaya ayb cilmigana sidiisa waxaad ogaanaysaa qoraal keliya laguma laguma daweynin meeshaanna marka ishkaalaa soo galo mustashriqiinta waxay yidhaahdaan axaadiidta qoraalkooda waxaa la bilaabay laba qarni ka bacdi see loogu kalsoonaa karaa bay dhahaan marka in waxaani ay sax yihiin wixii nabiga yidhi ay yihiin iyo in kale ihaaraaday ka sameeyeen culimada kutubay ka alifeen iyadoo marka ihaaraadka iyo waxyaabaha ka jawaabayo ee waxayna ku jawaabaan cilmiga habka loo soo qaado keliya ma ahan qorid bis qoriddu waa hal qaab oo ka mida ee waagii hore cilmiga xifdi baa lagu qaadi jiray xifdiguna waa wej cilmiga lagu xambaari kara ayb qaala xadaanaa marka axaadiidtan iyo waxaan qofka un inuu intaa yacni waxyaabaha ku hoos jiro iyo ishkaalaadka imaan karo iyo dadkan marka mubdiliinta qaabkay u isticmaalayaan iyo wax badanaa u baahan in la fahmo iyada lafteeda laba qarni kadib a xadiidka nebiga la qoray musallam maaha lafteeda ayb qala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qala xadaanaa bnu cuyaynata can zayd bni aslam can cطaa bni yasaar can abi saciidin اlkhudriyi qaala ista'dana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama nabigan ka idin dalbanay fi lkitaabati qoraalka falam ya'dan lanaa nooma idmin nabiga sal l slam sababtuusan ugu idminna waxay tahay inay wax xifdiyaan buu rabaa qur-aankii buu diidayaa inay ka mashquulaan amase in qur-aankii lagu ag qoro xadiidka oo hadhow xadiidkiiba qur-aan loo maleeyo ilaa waqtigaasi ma ogtahay weli qur-aankii xataa aada looma qorine loomana dawinin qaala waqad ruwiya hada alxadiidu xadiidkan baa la wariyey min gayri hada lwajhi wajkan geyrkii baa lagu wariyey can zayd bni aslam warawaahu hamaamu can zayd bni aslam ayb qala baab fi الruksati fiihi ayb aلruksati fiihi marka fi lkitaabati w qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna الlayثu can اlkhaliil bni murة wahuwa اlbصriyu naziil الraqa ضaciifu rawaa lahu الtirmidiyu faqط can yaحya bni abi صaalixin yaحya bn abi صaalix huwa اlmadaniyu majhuul rawaa lahu tirmidiyu faqad can abi hurayrata qaal kaana rajulu min alansaari nin ansaarta ka mida wuxuu ahaa yajlisu ilaa rasuuli llahi sal l slam nebiga ayuu u fariisanayey yacnii agtiisa fayasmacu min annabiyi sal l slam nebiguu ka maqlayay alxadiida xadiidka fayucjibuhu waa cajab gelinayay walaa yaxfaduhu mana xifdinaynin fashakaa dalika ilaa rasuuli llahi sal l slam arrintaa buu nebiga uga cawday faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii asmacu minka waan kaa maqlayaa alxadiida xadiidka fayucjibunii waa icajab gelinayaayo waan jeclaanayaa walaa axfaduhu mana xifdinayo faqaala rasuulu llahi sal l slam istacin biyamiinika midigtaada kaalmayso wa awmaa biyadihi gacantiisa wuxuu ku ishaaray alkhada farta sidaasuu yidhi macnaha midigtaada kaalmayso ayb xadiidkan marka aada duruqdiisa khadiibaa u jamciyey taqyiidulcilmiga ayuu ku jamciyey waana dariiqa ugu roon kan waay kanna waad arkaysaana waxaa ku jira ninka majhuulka iyo nin daciifa qaala wafi lbaabi can cabdillaahi bni camrin qaala hada xadiidun isnaaduhu laysa bidaka alqaa'imi qaala samictu moxamed bna ismaaciil yaquulu alkhaliilu bnu murata munkaru lxadiid qaala xadaanaa yaxya bnu muusa wamaxmuud bnu haylaana qaala xadaana alwaliid bnu muslim can اlawsaaciyi can yaxya bni abi kahiiri can abi salama can abi hurayrata ana nabiya sal l slama khaطba nabiga waa qudbeeyey fadakara alqisata qisadii buu sheegay fi lxadiidi faqaala abu shaahin abu shaah nin la yidhaha baa wuxuu yidhi uktubuu lii ya rasuula allah rasuul allow qudbadan ii qora faqaala rasuulu lahi sal slam uktubuu liabi shaah nabiga wuxuu yidhi abu shaah u qora wa fi lxadiidi qisa kanaa marka saxiixa nebigu waa ogolaaday in la qoro marka xadiidkiisa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaa shaybanu can yaxya bni abi kahiiri midla hada qala xadaana qutaybatu qala xadaana sufyaan bnu cuyaynata can camr bni dinaari can wahbi bni munabih can akhiihi wahuwa hamaamu bnu munabih qaala samictu abaa hurayrata yaquulu laysa axadun qof ma jiro min asxaabi rasuuli llahi sal slama akhara ka badan xadiidan xagga xadiidka can rasuuli llahi sal slama minii aniga iga badan ma jiro ilaa cabdallaahi bni camrin maahani fainahu kaana yaktubu isagu waa qori jiray wa kuntu laa aktub aniga laakiin haddaan abuu hureyre ahay waxba ma qori jirin marka hadduu qori jiray nebigaa u ruqseeyay dabcan iqraaraa meesha ku jiro qala hada xadiidu xasanu صaxiix wawahbu bnu munabihin can akhiihi huwa hamaamu bnu munabih qaala baabu maa jaءa fi lxadiidi can bani israa'iil reer bani israa'iil xaggooda oo laga sheekeeyo wixii ku yimid marka reer bani israa'iil in laga sheekeeyo sheekada laga sheekeynayaa waa saddex nooc yacnii akhbaartii reer bani israa'iil saddex qeybay isugu jirtaa ee wax sharcigu sharcigeenna aan ka ogaanay saxiix inay yihiin ee kuwaa shaki male in laga sheekeyn kara qeybna waxay tahay sharcigii inaan ku ogaanay been inay tahay qeyb saddexaadna waa wax aanan ogaanin inay run tahay iyo inay been tahay midna aanan ogeyn qaybkaas saddexaad waayo marka qeybka la leeyahay xadithuu can bani israa'iila walaa xaraj ayb qeybtaa marka in laga waa qeybtaa marka yacni saddexaad ee laga aamusay waa wax yar qisaskoodaas iyo waxyaabihii iyaga marka ay sheegayaan in markaa laga sheekeeyo laakiin ma rumeyneyno inay run tahay ma rumeyneyno meesha marka yacni idaa xadatakum banuu israa'iila falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum baa leer mana rumaynayno mana beeninayno leanna haddaan beeninana waxaa laga yaabaa wax saxa inaan beeninay haddaan u rumaynana beentoodii inay tahay waa laga yaabaa tasdiiq iyo takdiib midna ku samayn mayno in markan laga sheekeeyaana dhib male waa bannaan tahay ibnu kathiirna wuxuu yidhi umuuraha noocaana haalibkooda wax faa'iido badanba kuma jiraan haalibka lidalika tafaasiirta iyo mararka qaar bacd اlkutub iyo waa ku arkaysaa qisas israa-iiliyaad sidaas oo kale yani qisaska israa-iiliyaadka waa la werin karaa sida hadda xadiidkan uu sheegaya xadiثu can bani israa'iila walaa xaraj laakiin waxbaan lagu dhisanaynin abcan tasdiiqi takdiib midna lala imaan maayo dad baad arkeen nin iska wiil iska yaro waxaa arkaysaa tafaasiirta qaar duraayo oo dhahayo waxaas israa-iiliyaada ku yaalo iyo kanaasaan ay israa-iiliyaad marka tafsiirku inuu u leexdo mararka qaar ama uu ka sheekeeyo dembi maaha iyada sideeda wax dembiya maaha laakiin in laga buuxiyo ama yacni israa-iiliyaadkii wax lagu dhiso yacni waxyaabahaas waayo waxyaabaha marka qeybkan saddexaadna waa qeybta laga hadlayo soo ma garanaysa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix ayb marka wuxuu yihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya qala xadaanaa mxamed bnu yuusuf can ibni thawbana huwa cabdiraxman ibnu thabit bni thawban alcaabid shaamiyu can xasana bni caطiyata can abi kabshata asaluuliy can cabdillahi bni camrin qaala qaala rasuulu lahi sal l slm balliguu canii walow aaya xaggayga ka gaarsiiya iga gaarsiiya aayadba ha ahaatee hal aayad ama lafdigeeda dadka in la baro ama macnaheeda in la baro haddaad taqaanid waxadithuu can bani israa'iila reer bani israa'iil ka sheekeeya cajaa'ibtoodii ummado cajaa'ib lehay ahaayeen ummad cajaa'ib lehay ahaayeen walaa xaraja wax dembiya male waman kadaba calaya mutacamidan qofkii korkayga ku been abuurto isagoo u qasdayana falyatabawa' maqcadahu min annaar naarta meeshuu ka fadhiisan lahaa ha diyaarsado qaala hada xadiidun xasanun saxiix qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu caasim can ilawsaaciyi can xasana bni caطiyata can abi kabshata asaluuliy can cabdillaahi bni camrin can الnabiy sal ll slam naxwahu qaala wahada xadiidu صaxiix qaala baabu ma jaءa ana addaala calى اlkhayri ka faacili wuxuu ku yimid khayrka qofkii tuso qof qofkii khayr tuso ka faacilihi nin sameeyo kaluu la mid yahay qaala xadaanaa nasr bnu cabdالraxmaan alkuufiyu ayb wahuwa alwashaa hiqatun rawaa lahu tirmidiy wabnu maaja qaala xadaanaa axmed bnu bashiir wahuwa almaqzuumiyu saduuqun lahu awhaam rawaa lahu lbukhaariy watirmidiy wabnu maaja can shabiib bni bishrin wahuwa albajaliyu saduuqun yukhdi can anas bni malikin qaala ata nabiya sal l slam rajulu nabiga nin baa u yimid yastaxmiluhu isagoo ka dalbanayo inuu qaado gaadiid falam yajid mawnan ka helin cindahu agtiisa maa yaxmiluhu waxuu ku qaado fadallahu calaa aakhara mid kalou tusayoo hebel u tag buu yidhi oo ka qaado faxamalahu waa qaaday kiibaa marka qaaday faata nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu u yimid fa akhbarahu waa u sheegay faqaala wuxuu yidhi ina addaalla cala alkhayri ka faacilihi khayrka qofka tusaa ka faacilihi qof sameeyoo kale ayuu la mid yahay ayb qaala wfi lbaabi can abi mascuudi اlbadriy wabureydata qaala hada xadiidu غariib min hada اlwajhi min xadiidi anas can الnabiy sal ا ly slam qala xadaثna maxmuud bnu haylan qala xadaثna abu dawuud qala anba'na shucbaة can اlacmash qaala samictu abaa camrin الshaybaniya yuxadiثu an abi can abi mascuudi اlbadriy ana rajulan ata nabiya sal l slama nin baa nabiga u yimid yastaxmiluhu isagoo ka dalbaya gaadiid uu ku qaado faqaala inahu qad ubdica bii faqaala ninkii wuxuu yidhi inahu shaanigu waxa uu yahay qad ubdica gaadiidkii waa la iga jaray bii aniga ama waa iga duqoobay ama waa iga noogay ayb ama waa iga jiisowday gaadiid la-aan baa igu dhacday faqaala rasuulu lahi sal l slama nabigu wuxuu yidhi iiti fulanan hebel u tag faataahu waa u yimid faxamalahu waa qaaday oo gaadiid buu siiyey faqaala rasuulu lahi sal l slam man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilihi ow qaala caamilihi marka adiga haddaad maal ahaan qofkii wax ugu tari karin wejigaaga haddaad wax ugu tarto waa sadaqo oo nin kale ou adiga wejigaaga wax ku siiyo adoo ku sadaqaystay la mid tahay qaala hada xadiidun xasanu صaxiix وأbو cمr الشhybاني اسmه سعد بن إyاس وأbو مسعوud الbdري اسmه cقبة بن cمr qال xdثna الxسن بن علي الخلال qال xdثna cبداللh بن نمyر عن الأعمش عن أbي cمr الشhybاني عن أbي مسعوud عن النبي صلى اه سلم نحوه وqاla مثل أجri فاacله وlm yشhka فيه qال xdثna محموd بن غyلان والxسن بن علي وغyr واxد qالوا xdثna أbو أسامة عن بريد بن cبداللh بن أbي bردة عن جده أbي bردة عن أbي موسى الأشعري can الnabiy sal ا l slama qaal ishfacuu waltu'jaruu ergeeya hala idin ajar siiye waliyaqdi اllaahu ilaahayna ha xukumo calaa lisaani nabiyihi nebigiisa carabkiisa maa shaaa wuxuu doono yacnii haddaad saas samaysaan nebigaa idin duceynayo carabka nebiga ayaa ilaahay khayr idinku siinaa markaas ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waburaydu bnu cabdillaahi bn abi burdata bni abi muusa qad rawaa canhu thawriy wasufyaan bnu cuyayna yani waa nin la yaqaanuu ka wadaa macruuf cinda ahli اlcilmi waburaydu yukna abaa burdata huwa bnu abi muusa alashcariy qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna wakiicu wcabdالrazaaq can sufyaan عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعوud qال qاla رsuuل الlه صلى اه عل سلم ma min nafsi naf ma jirto tuqtalu nafta oo tuqtalu la dilayo dulman dulmi lagu dilayo ilaa kaana cala bni aadama bani aadamkii hore korkiisa waxaa ah kiflun nasiib min damihaa dhiiggeeda xaggeeda yani kaga ayaa dushiisa ka ah min damihaa yanii nasiibka oo min damihaa nafsadaa la dilay dhiiggeeda dalika kaagaasi liannahu wuxuu ku dhacay liannahu yani dalika xaasilun liannahu maxaa yeelay isagu awalu man sana alqatla qofkii ugu horreeyo dilka dadka baro oo dilka jideeyey ayuu ahaa awalu man sana liannahu maxaa yeelay wuxuu ahaa awalu man qofkan ugu horeeyo asana alqatla cabdirazaaq sidaasuu yiri yani waxaan ujeedaa wakiicaa sidaa yiri awalu man weeyaan asana jideeyey alqatla dilka dadka iyagoon aqoonin buu isagu bilaabay wa qaala cabdurazaaqna wuxuu yidhi sanna alqatla marka sanna iyo asanana isku macno waayo marna rubaaci baa laga bixiyey marna hulaati baa laga bixiyey marka waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu khayr sameeyana looga daydana ajar buu ku leeyahay hadduu xumaan sameeyo looga daydana dembi buu ku leeyahay waxaa lagu ciqaabayana marka waa ficilkiisa maahan wax isaga loo saarayo oo isaga uunan samaynin ma aha lianna bariddan iyo jidayntan iyo ka arkiddan laga arkay waa ficluhu wa camaluhu ayb marka adu inaadan xumaan dad aan aqoonin inaad keento waa inaad iska ilaaliso qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala marka bidco ay dadka ka fayoobaayeen haddaad adigu u keento oo kadibna dadkii intay diin ka dhigtaan laga celi waayo dembigeeda waa qaade walaa yaxmiluna ahqaalahum waahqaala maca ahqaalihim qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan bnu cuyayna can اlأcmash bhada اlisnaadi naxwahu bimacnaahu waqaala sana اlqatla ayb oo ibnu cuyayna isaga marka ibn abi cumar riwaayadiisa sana اlqatla qaala baabun fi man dacaa ilaa hudan fautbica fi man dacaa fatubica mkuudhiga fatubica fautbica la raaciyey waay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi man dacaa qofkii ugu yeera dadka ilaa hudan hanuun fatubica markaa la raaco oo yacni qofkii markaa yacni lagu dayday la raaco qaala marka haddii qofku sunnooyin dadku ay ku dhaqmaynin ouso ou nooleeyo ou dadka dhexdooda wanaag sharcigu faray dadka dhexdooda ka nooleeyo ajar buu ka helaya qaala xadaثna caliي bnu xujirin qaala akhbarana ismaaciil bnu jacfar can اlcalaaءi bni cabdالraxman can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slm man dacaa ilaa hudan hanuun qofkii ugu yeero dadka kaana lahu min alأjri ajriga xaggiisa wuxuu leeyahay midlu ujuuri man yatbacuhu qofka raacayo kale ajrigiisa laa yanqusu ma nuqsaamaya dalika kaagaasi min ujuuri min ujuurihim ajaryaalkooda ma nuqsaaminayo shay-an waxba ka nuqsaamin maayo waman dacaa ilaa dalaalatin kana calayhi min alithmi midlu aathaami man yatbacuhu laa yanqusu dalika min aathaamihim shay-an waxba ka nuqsaamin maayo ayb marka riwaayadan ilaa hudan bay leedahay hudan waxaan inay hanuun yihiin see lagu garanaa marka waa wax sharcigii inay hanuun yihiin oo uga markhaati kacay shay aan marka sharciga asal ku lahayn asalkiisa ama sifadiisa labadaba aan sharciga asal ku lahayn ee qofku ma dhihi karo waxbaan bilaaba markaa wanaag waayo waxaan keliya ma dhihi karo laba shay marka in lafi la milicsadaa waa muhiim shaygan asalkiisa sharciga ma ku sugan yahay kuma sugna ninkii bilaabo wuxuu bilaabay waa bidco isaga hadduu doono khayr ha u maleeyo shay labaadaa jiro waxa uu yahay shaygan asal ahaantiisii waa ku jira oo nas caama wuu dhex geli karaa laakiin suuradan khaaska ah ee hadda loo dabaqayo oo loo tadbiiqinayo ayaan laga haynin salafka qofkiisa haddii la weydiiyana wuxuu aadayaa nas caama waa aadayaa meeshaas marka cumuumkaa wuxuu u baahan yahay laba si in loo fahmo asalku wuxuu yahay cumuumka sidiisa sidiisaba yacnii naska caamka ah waa lagu dhaqmayaa cumuumkiisaana loogu dhaqmayaa xataa yarida takhsiis ilaa uu takhsiis soo arooro ibnulqayim marka kitaabkan la yidhaahdo kitaabkan hadaaya aan tilmaamayey sawaaciq lmursalaha ee wuxuu yidhaahdaa shamsu la'ima shamsul a'ima saraqsi ayuu kasoo naqlayaa wuxuu yidhaahdaa ina tarka akhdi اlcumuumaati bidcatun xadadat bacda alquruuni اthalaata nusuusta caamka cumuumkeeda in loogu dhaqmo in laga tago waa bidco soo korortay saddexdii qarni kadib marka cumuumka isaga cumuumkiisa waa loogu dhaqma siiqadii cumuumkaa meeshan taalla waa loogu dhaqma mas'alo laakiin ka duwanaa jirto oo sidaas loo malayn karo masaladaa ka duwani waxa ay tahay naskani waa caam cumuumkiisa adiga uguma dhaqmaysid suuro adiga ku gaar abaad la timid suura mucayanaad la timid waxaad rabtaa inaad oo aan hadda ka hor la isticmaalin laguna dhaqmin salafku aynan ku dhaqmin cumuumkii baad rabtaa marka inaad dhexgelisid meeshaas marka ibnu daqiiq waa baxtiyey masaladaas ixkaamul axkaamka ayuu ku baxtiyey wuxuu leeyahay labay kala noqdeen qaarkoodna waxay gelinayaan waxay leeyihiin suuradan gaarka ah ee hadda lagu dhaqmaayo cumuumkaas marka ama wafcalulkhayra ama salaaddii hala tukada iyo qaar waxay gelinayaan halkaasay ku dhex dareerinayaan a'imada qaarkoodna waxa uu yidhi waxay tilmaamayaan cumuumkaasi ma gelinayaan suuradan khaaska ah cumuumka ma gelinayaan bidco waxayna ka dhigayaan marka arrintaa inay bidco tahay waxaadna moodaa isagu inuu taas u iishay aathaarta saxaabadana weliba inuu adilo uga dhigay arrintaas fahamkii saxaabada sidaasuu ahaa maxaa yeeley hadda haddii qof uu yidhaahdo labada ragcee duhurka ka dambaysa waa isku masaajidka markuu imaamka ka baxo salaada duhur haddana uu yidhaha istawuu labadii ragcee duhurkaan dukanaynaa oo iyadana jamaacan ku dukanaynaa waa suuro khaasa soo maha arrintaas maxaa kugu daliila marka la yidhaahdo ka warran hadduu yidhaahdo waxaa u daliila adiladii hadduu keeno salaatu ljamaaca adiladii salaatu ljamaaca fadiiladeeda tilmaamaysa hadduu keeno salaatu ljamaacati afdalu min salaati اlfadyi bihamsin wacishriina ama bisabcin wacishriina daraja iyo cumuumka wafcalu lkhayra jamaaco khayr waayo wafcalu lkhayray gelay haddii uu yidhaahdo maxaa loogu jawaabi karaa marka aan ahayn tan in la yidhahdo in la yidhaha suuradan khaaskaa cumuumkaas inaad ku dareerisid wax ku dhaqmayoo horena aanay jirin yacni waxaa isgarabsanaya marka tarkigaas salafka iyo waxaa isgarabsanaya marka qaacidadan waxaa ka soo baxaya marka bidca idaafiya wax la yidhaho bidca idaafiya la yidhaho ayb daalib cilmiga dadadaan masa- masaa-ishaani dhinacna usuulay calaaqa lay- la leedahay ee fahmna waa u baahan tahay nacam haddii uunan aada u fahminna masaa-ishaani yacni nasiib darro waayo inuu marka de xadiidkii sunnadii nebigana inuu ardagu jecel yahay sunnadii nebiga inuu akhrisanayo haddana iyada iyo bidca inuunan kala saari karinna waa dhib kale waana mashaakil ka yimid xataa dadka akhriya sunnada xataa in badanoo ka mida yaynan u kala saarnaynba abwaa waxaan baababkan iyo laga hadlayo ayb marka cumuumku labadaas jiha ayuu leeyahay naskan caamka cumuumkiisa waa loo isticmaali karaa isaga la suura khaasa laakiin haddii la rabo in lagu dari xagga la geliyo maya salaatu raqaa'i baaba ka mida culama waa isku qabteen ibnu salaax iyo sowmaha iyo iyo ciz bnu cabdisalaam way isku qabteen salaatu raqaa'i ibnu salaax waa ogolaa ciz ibnu cabdisalaamna waa diiday bidco inay towna tilmaamay alimaamu nawowina inay baatil tahay salaad baatila oo bidca abuu tilmaamay haddii la geliyo ka waran marka cumuumka hala tukada ah haddii la geliyo say noqonayn cumuumkaasi waxaa u diidaya suuradan suura khaasa wa salaad mucayana oo bisha rajab la tukanayo wa suuradan marka khaaska ah in cumuumkaas lala doonto hadda ka horna aynan la doonanin a'imadii salafka tarkigoodaasa tusaya tan inay bidco tahay ayb waxaan isleeyahay un xoogaa waa un soo waa waa un soo dhadhaweeyey hadday adkaatana marka waa anugu un tacbiirkayga iska yaa laga yaabaa inuu si isaga yar adkaado ibnu daqiiqna ixkaamulaxkaamka ayuu meesha masaladan uga hadlay waxaan filayaa meelaha rawaatibta iyo ayuu uga hadlayaa meelahaas qaala hda xadiiث xasn صaxiix qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna yزيid bnu haarun qala akhbarana اlmascuudiyu can cabdilmlk bni cumayr can ibni jariir bni cabdالlaahi wahuwa almundir bnu jariir bni cabdالlahi اlbajaliy can abihi qala qala rasuulu lahi sal ly slm man sana sunata khayrin qofkii jideeyo sunata khayrin khayr jidkiis qofkii jideeyo yani qofkii jideeyo marka khayr jidkii waa maxay khayr dadku aynan samaynaynin waay sharciga ku sugnaado dadku ay ka jeesteen oo inan samaynaynin ninkii isagu jideeyo oo sameeyo bilaabo fa utbica calayha lagu raaco falahu ajruhu buu leeyahay wa mithlu ujuuri man itabacahu kuwii raacay ajrigoodana waa leeyahay hayra manquusin mid laga nuqsaaminayo isagoon ahayn min ujuurihim ajaryaalkooda shay-an wax waman sana sunnata sharin qofkii jideeyana fa utbica calayha kana calayhi wisruhu wamilu wsaari man itabacahu gayra manquusin min wsaarihim shay-a qala wafi lbaabi can xudayfa qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can jariir bni cabdillahi can الnabiy sal l slam naxwu hada qala waqad ruwiya hada alxadiidu can اlmundiri bni jariir bni cabdillahi can abihi can الnabiy sal l slam ayb mid kaleo waxaa jira jariir ou dhalay oo cubaydullaahi la yihaha midkaas ibnu maajaha bisa u wariyey qala wqad ruwiya can cabdillaahi bni jariiri can abiihi can الnabiy sal l slama ayضa baabu اlأkdi bالsunati waاjtinaabi اlbidac sunada qaadashadeeda waxay ku yimid cadayntiisiibu u baab yahay waاjtinaabi اlbidac iyo bidcooyinka oo laga dheeraado qala xadaثna caliي bnu xujri qala xadaثna baqiyaة bn اlwaliid marka qofka towxiidku hadduu u saxmo nasiib weynaa ilaahay siiya uma haddana sunnadii iyo bidcadii hadduu kala fahmaayo iyadana nasiib kala way labadaas qofkii aan hayninna eber waay ayb midkood qofkaan hayninna khasaaro unbuu taagan yahay hadduu de tawxiid la-yahay waaba daran tahay sunnadii lafteedana markaad haddii uu la-yahayna iyaduna waa daran tahay ayb qaala xadaثna caliي bn xujri qala xadaثna baqyaة bn اlwlid can baxiir bni sacdi can khalid bni macdan can cabdالraxman bni cmri الsulamiy can اlcirbaad bni saariyata qaala wacadna rasuulu lahi sal slama ywma bacda salaati اlghadaati buuna wacdiyey mawcidaة waana baliiqatan xeel dheer darafat minha alcuyuunu indhuhu ay la shubmeen wawajilad minha alquluubu quluubtii ay la cabsatay faqaala rajulu ina hadihi mawcidatu muwadicin mid sagootinaya waanadiis weeyaan tane famaadaa tachadu ilayna yaa rasuula allah maxaad nagula ballamaysaa rasuul allow qaala uusiikum bitaqwa allah alla ka cabsi baan idiin dardaarmayaa iyo wa samci maqlid iyo wa daacati adeecid dadka madaxda idiin ahood ka dambaysaan wixii macruufa uga dambaysaan wain cabdun xabashiyun addoon xabashiyaba ha ahaada kan idin maamulaya ayb soo kuu dhiga adiga wain cabdun xabashiyun ayb fainahu man yacish qofkii noolaado minkum xaalow idinka idinka mid yahay yara ikhtilaafan kahiiraa ikhtilaaf fara badan buu arkayaa oo diinkii marka dadku isku khilkhilaafayaan waiyaakum wamuxdathaati alumuuri waxaan idinkaga digayaa umuuraha lasoo darrisiiyey oon diinka ka mid ahayn fa inahaa dalaalatun waa baadi faman adraka dalika marka muxdathada shaafici waxaa laga wariyey inuu yidhi almuxdathaatu qismaani maxmuudun wamadmuumun buu yidhi waxyaaba muxdathaad oo yacni maxmuuda iyo mid madmuum ah labadaasu sheegay ayb see noqonee marka bidcadii marka wuxuu leeyahay maxmuud iyo madmuum ayuu u sheegay taasi marka maxay noqonee bidcada uu markaa alimaamu shaafici tilmaamayo waa bidcada oo macnaheeda luqada iska taagan wey ee bidcada sharciga maya bidcada sharciga iyada laa takunu ilaa madmuumatan sidaas marka yaa dhahaya culimada shaaficiyadaaba dhahaya ibnu xajar baa ka mida kitaabu اlاctisaami bisunna markuu sharxayo ayuu wuxuu yidhi bidcada macnaheeda sharciga laa takunu ilaa madmuumatan ibnu kahiirna tafsiirka badiicu samaawaati suurat اlbaqara markuu fasirayo ibnu rajabna jaamicu alculum alxikam ibnu rajab alxambali dahabi laftirkiisa juz-un fi tamasuk ala suna ayuu leeyahay cala sunan macnahaas oo kale u ishaaraya ayb dhammaantood marka waxay tilmaamayaan marka waxa uu qaybinayo waa waxa marka bidcada oo macnaheeda luqada taagan bidca sharciya tee la dhahaa marka waa alixdaathu fi اddiini bacda alikmaal macnahaas marka wixii wato bidca madmuuma weeyaan kulligeed sida ka muuqata siiqada faina kula bidcatin baa layidhi iyadana waa la nakireeyey waana la idaafeeyey lafdu kulluna waa la keenay waxaas o dhan cumuum ay wada tusayaan indhaha in la yska tira maa ayb ya waxa uu qaybinaya dhan waa bidca luqawiya shanta nooca uu ka dhiga cizi bn cabdisalaama laga keenaa waxa uu mithaalka uu ku bixinayaadna ka fahmaya madaaris in la dhiso iyo madaaris in la furo macnaha maxaa maxay tahay bidca sharciya m masaa luqawiya waxuu ka hadlay bidca luqawiyu ka hadlaa buundooyinka in la dhiso iyo jidadka in la sameeyo iyo waxaasuu ka dhigayaa yani uu bidcadii gelinayaa marka waxay qaybinayaan waa bidca luqawiya sharciya maaha dadaa meel kale la habaabayoo la aadi mar kastana haddii aan hadalka ama ha ahaado hadalka rasuulka ama a'imada hadalkooda haddaan loo fiirsanin oo aan shuruuxda culimada iyo aan mar kasta la fiirinin qofka taqsiir unbuu ku dhacayaa taqsiir iyo gabood fal unbuu ku dhacaya qaala ayb tamasa wuxuu yihi marka faca faman adraka dalika qofkii kaagaa soo haleelo minkum idinka idinka mid ah facalayhi bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiin almahdiyiin caduu calayha bالnawaajid qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala waqad rawaa hawr bnu yaziid can khalid bni macdan can cabdالraxman bni camrin الsulamiy عن الcرباض بن sاryة عن النبي صلى اه علي وسلم نحو hda qال xdثna بذlika الحسن بن علي الخلال وغyr واxد qaluu xadaثna abu caasim can hawr bni yaziid can khalid bni macdan can cabdالraxman bni camri الsulamiy can اlcirbaad bni saariyata can الnabiy sal ll slam naxwa huwa alcirbaad bnu saariyata yukna aba najiix qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can xujri bni xujrin wahuwa alfazariyu lmisiisiy can xujri bni xujrin can cirbaad bni saariyata can الnabiy sal l slama naxwuhu yaa la weriyey qaala xadaثna cabdالlahi bn cabdالraxman qaala akhbarana mxamed bnu cuyayna wahuwa alfazariyu lmisiisiyu maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqط can marwana bni mucaawiya can kahiir bni cabdillaahi can abihi can jadihi ana nabiya sal l slama qaala libilaal bni اlxaariث iclam ogow qaala maa aclamu yaa rasuula allah maxaan ogaanayaa qaala inahu shanigu inuu yahay man axyaa sunnatan qofkii sunno nooleeyey min sunnatii aniga sunnadeyda ka mida qad umiitad midaasoo la dilay bacdii gadaashayda sunno yacnii gadaashay dadku ay ka tageen kaana lahu min alajri ajriga xaggiisa wuxuu ku leeyahay midlu man camila bihaa qofkii sameeyey oo kale min gayri an yanqusa min ujuurihim shay-an waman ibtadaca qofkii soo bilowda bidcata dalaalatin baadi bidcadeed laa yardaaha allahu warasuuluhu alle rasuulkiis aynan raalli ku ahayn kaana calayhi midlu aahaami man camila biha laa yanqusu dalika min awsaari اnnaasi shay-an man axyaa sunnatan min sunnatii buu leeyahay soo ma arkiis waxaa markaa la nooleynaya waa un taas qala hada xadiiثu xasan wmuxamed bnu cuyaynata hada huwa misiisiyu shaamiyu wakahiiru bnu cabdillaahi huwa bnu camri bni cawfin اlmusaniy hadda ka hor waana soo maray waxbaa ku jira kahiir dacfi baa ku jira ayb aimada marka way daciifiyeen aabihii laftirkiisana jahaalay waxbaa ku sugan qala xadaثna muslim bnu xaatim alanصariyu اlbasriyu qala xadaثna mxamed bnu cabdillahi اlanصariy can abihi can caliy bni zaydi can saciid bni اlmusayab qaala qaala anas bnu maliki qaala lii rasuulu llahi sal l slama yaa n yaa bunaya wiilkaygiiow in qadarta haddaad awoodeysid an tusbixa inaad waaberisato watumsiya aada galabaysato laysa fii qalbika gishun liaxad iyadoo qalbigaaga qofna aanay ugu jirin xiqdi fafcal samey haddaa awoodo uma qaala lii wuxuu igu yidhi yaa bunaya wadalika min sunnatii sunnadeyda waay taas waman axyaa sunnatii faqad axyaanii waman axyaanii qofkii sunnadeyda nooleeyey anuu inooleeyey waman axyaanii kaana macii fi ljanna wa fi lxadiidi qisatu طawiila ayuu lahaa waayahay faqad axyaanii waman axyaanii nusakha saasay qorayaan ayb mishkaadka isaga naqla can الtirmidiyi wuxuu qoray waman axaba sunatii faqad axabanii waman axabanii kana macii fi اljanna mishkaat lmasaabiixaa qoray tirmidi buuna ka naqliyey laakiin kutubta madbuuca iyo yacni usuusha makhduudaadka intaba waxay qorayaan man axyaa sunatii ya xabanida mishkaat mishkaat lmasaabiixa qoraayo ayb qaala hada xadiidu xasanu gariib min hada اlwajhi wmoxamed bn cabdillahi alanصariyu hiqat waabuuhu hiqat wacaliy bnu zayd saduuq ilaa anahu rubamaa yarfacu shayئa waxaa laga yaabaa inuu wax rafciyo aladii yuqifhu gayruhu gayrkii oo waqfinayo ali bnu zayd hadda ka hor ma ka hadlay tirmidi ya cali ibnu zayd ibni judcaan isaga ma ka hadlay hadda ka hor yaa xasuusan ya waa fiirina waa ila tahay inuu ka hadlay in la fiirina halkan marka wuxuu yihi cali ibnu zayd sidiisa waa u saduuq laakiin mararka qaar waxaa gayrkiis waqfiya ayuu isagu rafciyaa yani ziyaadou sameeyaa waaye oo calaa gayrihi ogaa marka arrintaa iyadaa marka dabdigiisa iyo waxbay u dhibeen qofka laakiin meesha uu ka siyaadinaya hadduu nuqsaamiyo ka war maa yarfacuhu gayruhu hadduu isagu waqfiyoo kale say noqone masaladan cagsigeeda xadiid ahaan see ya qul hadda u fiirso waxaa cali ibni zayd xoogaa qamsi loogu sameeyey wuxuu yidhi ilaa anahu waa saduuq ilaa anahu rubamaa yarfacu الshayءa aladii yuuqifhu gayruhu waxa keyrkiis ou mowquuf ka dhigo oo dadka kale ay mowquuf ka dhigaan bu isagu nebiga usii tallaa marfuuc ka dhigo arrintaa iyadaa qamsi baa isaga looga dhiga cagsiga haddii keyrku ou rafciyo isaguna ou waqfinaayo arrintaa ma noqon kartaa qamsi yah leesh ay u noqonayni ay malik xadiidku waa waqfiyaa saxa haye keyrkii ay rafcinaan haye maxaa tiri waa fiican tahay jawaabtaada waa saxsan tahay laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo maxay tusay arrintaas keyrka markuu rafciyo isagana ou waqfiyo maxay tusay arrintaas ziyaadatu taxarin ilaana ziyaadadu mogta hadhow waxbay keenay iyada haddiiba lag ou ku shakiyey ziyaado iyo keyrkeed meesha yaqiintuu istaaga isaga waqfi iyo rafci kee yaqiin noqonayo waqfiga waa yaqiin waayo mafhuum faaraxay ma la socotaa meeshaa marka taas ceeb ma noqonayso bal waxay noqonaya waaba dabdi bay tuseen ay kutubta musalaxa waa lagu sheegaay yaa sheegayna a a hada nusatu nadarka ibnu xajar waa kusoo raraaba ma isticmaashaan marka waa yahay kan waa kanoo ka qaala wasamictu moxamed bna bashaar yaqulu qaala abulwaliid wa hishaam bn cabdilmalik qaala shucbatu xadahanaa caliy bnu zayd wa kana rafaacan waa mid rafcin badan w axaadiidta walaa nacrifu lisaciid bn اlmusayab can anasi riwaayat ila hada alxadiida bطuulihi saciidna uma hayna riwaayo uu ka warinayo anas ilaa tan maahan qaala waqad rawaa cabaadun ilminqariyu hada alxadiida can caliy bni zaydi can anasi walam yadkur fiihi can saciid bni اlmusayab wadaakartu bihi moxamed bna ismaaciil tirmidi wuxuu yihi xadiidkan baan la mudaakareeyey bukhaari falam yacrifhu ma uunan garanin ma aqoonsanin xadiidkan walam yacrif lisaciid bni اlmusayab can anasi hada alxadiida walaa gayrahu bukhaari isaga marka saciid isagoo anas ka warinayo xadiidkanna uma hayno uma ogi buu yihi keyrkii inuu ka maqlayna uma ogi marka isaga saasuu yihi wamaata anas bnu malikin sanata halaatin wa tisciin ayuu dhintay wamaata saciid bnu lmusayab bacdahu bisanatayni laba sano kadib saciid laba sano ka dambeeyey anas maata sanata khamsin wa tisciin ayuu dhintay meeshaas marka maxaa laga fahmay marka dabcan waa soo gaari karaa isaga saciid ibn musayib isagoo nin weyn u dhintay laba sano bis camaluna ka dambeeyey wuu soo gaari karaa laakiin xadiidku muxuu u baahan yahay mucaasaro waa dhexmari karta laakiin maxaa kaloo la rabaa liqaa qaala baabun fi lintihaa'i cama nahaa canhu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ayb ka haridda laga harayo wuxuu nebigu uu reebay qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam utrukuunii maa taraktukum idaaya intaan idin daynayo faidaa xadadtukum haddaan idiin xadiiso wax idiin sheego fakhuduu canii iga qaata fainamaa halaka man kana qablakum waxaa halaagay bikahrati su'aalihim su-aal badidooda waاkhtilaafihim calaa anbiyaa'ihim iyo ambiyadooda ay khilaafaan qال hda xadيiث xasn صaحيiح qala bab ma jaءa fi caalim الmadinة madine caalimkeeda wixii ku yimid caalim الmadinة qala xadaثna الxasn بن صbaح الbaزاr وإسxاaq بن muسى الأنصاriي qala xadaثna سfyaan بن عuyaynة عن بn jurayج عn abi الزbayr عn abi صاlح عn abi هurayrةa riwaayaة n nebigu u kor yeelay yuushiku waxaa dhow an yadriba الnaasu dadka inay garaacaan akbaad الإbli geela beerkiisa inay garaacaan akbaad macnaa waxaa loogu magacaabay marka ay soo safrayaan xoolihii markasay u degdegaan oo geelu oo u degdego ayay karbaash ama shaabuug iyo waxbay ku dhufanayaan meeshay uga dhufanayaanna waa meesha beerku ku aadan yahay dabcan kinaaya can ilisraaca laga wadaa marka dadku inay markaa yacni waxaa dhow xoolaha inay garaacaan geela yacni inay garaacaan beerkiisa yatlubuuna alcilma iyagoo markaa cilmi dalbayo yacni geeloodii ku imaanayaan iyagoo degdegayo yatlubuuna alcilma xaalay cilmi dalbayaan falaa yajiduuna ma helayaan axadan qof aclama ka ogaal badan oo ka aqoon badan min caalimi lmadiina madiina caalimkeeda mid ka aqoon badan ma helayaan qaala hada xadiidu xasan wahuwa xadiidu bni cuyayna waqad ruwiya can ibni cuyaynata anahu qaala fi hada wuxuu ka yidhi m anahu qaala fi hada kani wuxuu ka yidhi man caalimu lmadiina madiina caalimkeeda yaa waayo inahu malik bnu anas waa malik buu imaam malik wa qaala isxaaqu bnu muusa wasamictu bna cuyaynata yaquulu huwa alcumariyu الzaahid wasmuhu cabdulcaziiz bni cabdillaahi wasamictu yaxya bna muusa yaquulu qaala cabdurazaaq huwa malik bnu anas markaa ninkan nebigu tilmaamayo oo saa u cilmiga badan imaam malik baa loo badan yahay inuu yahay qaarna cubaydullaahi alcumarina waa ku sheegeen ayb marka imaam malik manqaba iyo darajay u tahay marka arrinkan waa maxaa yeeley yacni axad looga imaanshiyo badnaa imaam malik ma jirin xilligiisii madiina loogaga imaanshiyo badnaa cilmi badan baana laga qaadayo cilmigiisa ilaa iyo wuxuu tegay andalus ilaa andalus uu tegay dareeme marka yacni ilaahay inuu ku sharfay cilmigaasuu ku sharfay ayb qaala baabu maa jaءa fi fadli اlfiqhi cala اlcibaadati fiqhiga iyo fahamka fadligiisa wuxuu ku yimid cala اlcibaadati ou ka fadli badan yahay qala xadaثna mxamed bnu ismaaciil qala xadaثna ibrahim bnu muusa qala akhbarana اlwaliid bnu muslim qala xadaثna rawx bnu janax whuwa ضaciif اتahmh بن xibaan عan mujaahidi عan iبni cabaasi qala qala rasuulu الlahi sal ه ly slam faqiih faqiih hal ah yaa ashadu ka adkaan badan ka darnaan badan cala shayطaani shaydaan korkiisa min alfi caabidin kun caabid hal nin oo faqiiha shaydaan u dhib badan iyo kun caabid lanna ninkan faqiiha ummadii isagaa wax baraya xalaashii xaaraantii sida alla jecel yahay qala hada xadiidu غariib wla nacrifhu ila min hada اlwجhi min xadiidi اlwaliid bni muslim qala xadaثna maxmuud bnu khidaash albaqdaadiyu qala xadaثna mxamed bnu yaziid alwasiطiy huwa hiqaة habt caabid qala xadaثna caasim bnu rajaء bni xaywa huwa saduuq yahim can qays bni kahiir ninkaa marka sidaan uu qoray laakiin kahiir bnu qays ayaa loo badan yahay inuu yahay qays bnu kahiirna waa la yidhaha kahiir bnu qaysna waa la dhahaa kahiirkaana badan qaala qadima rajulu min almadiinati ninbaa madiine kasoo galay calaa abidarda buu usoo galay wahuwa bidimashqa isagoo jooga faqaala maa aqdamaka yaa akhii walaalkaeyow maxaa kusoo geliyey qaala xadiidun balaganii anaka tuxadiduhu can rasuuli illahi sal l slam xadiid aa isoo gaaray inaad nebiga ka warinaysid qaala amaa ji'ta lixaajatin dan uma imaanin miya qaala laa maya qaala amaa qadimta litijaaratin ganacsi m uma imaanin miya qaala laa qaala maa ji'ta ilaa fi alabi hada alxadiid ma imaanin miyaa ilaa xadiidkan dalabkiisa qaala fainii samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu man salaka dariiqan qofkii jid qaado yabtagii fiihi cilman cilmi uu ku dalbayo dhexdiisa uu ku raadinayo salaka allaahu bihi dariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu ku qaadsiiyaa isaga sababtiisa dariiq jannada xaggeeda aadi waina almalaa'ikata latadacu ajnixataha malaa'igta garbaheeday dhigtaa ridan liqaalibi اlcilmi raalli ahaansha ay ka raalli tahay daalibu cilmiga waina alcaalima caalimka la yastakfiru lahu waxaa u dembi dhaaf dalbayo man fi الsamaawaati waman fi اlardi dhul iyo cir waxa ku dhex jiro waina alcaalima ee xataa alxiitaanu fi lmaa malaayiga biyaha ku dhex jira xataa sababta ibnu اlqayim wuxuu yidhaahdaa dadka kor waxa jiro iyo dhulka kuwa joogo dadka joogo iyo xayawaanka badda ku jira iyo quraanshada xuquuqda ay leeyihiin dadka waxaa baro ninka caalimkan marka iyaga xuquuqdooda maadaama uu dadka baraayo abaalay u haayaan marka xata alxiitaanu fi lmaai wa fadlu lcaalimi cala alcaabidi ou ka fadli badan yahay ka fadli lqamari dayaxa fadligiisa waaye calaa saa'iri lkawaakibi xidigaha intooda kale u dheeryahay ina alculamaaa culimada warathatu lanbiyaai ambiyada kuwii dhaxlay waa ina alambiyaaa ambiyada lam yuwarithuu diinaaran walaa dirhaman diinaar iyo dirham ma aynan dhaxal siinin inamaa warahuu lcilma cilmi bay dhaxal siiyeen faman akhada bihi qofkii ka yacnii qaatay oo cilmigii ka qaatay faqad akhada bixadin waafir dheef dhammaystiran buu qaatay qaala walaa nacrifu ila min xadiidi caasim bni raja bni xaywata walaysa isnaaduhu cindii bimuttasilin hakada xadaanaa maxmuud bnu khidaash hada alxadiid wainamaa yurwa hada alxadiidu can caasim bni raja bni xaywata can daawuuda bni jamiil ayaa ku jira can kahiir bni qays marka inqiaaca meeshaas uga jiraa can abi dardaa can الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam daawuudkuna waa daciif laakiin xadiidkan marka laysu geegeeyo waa waa asal buu leeyahay ibn اlqayimaana wuxuu aada uga hadlayaa kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada qaala wahada asaxu min xadiidi maxmuud bni khidaash wara'aa moxamed bni ismaaciil hada adi hada asaxa bukhaarina waxau arka kan inuu asaxnimo badan yahay qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abulaxwas can saciid bni masruuq waa sufyaan aabihiis can ibni ashwac waa saciid bnu camrin ibn lashwac hiqatun can yaziid bni salamata aljucfiy waa saxaabi hal xadiid buu leeyahay xadiidkan weeyaan qaala yaziid bnu qaala qaala yaziid bnu salamata yaa rasuula allah inii samictu minka xadiidan baan kaa maqlay kahiiran fara badan akhaafu waxaan ka baqayaa an yunsiyanii awalahu aakhiruhu waxaan ka baqayaa kiisii hore midka dambe inuu i ilowsiiyo yani kan dambaa wuxuu i ilowsiinayaa ka hore faxadidnii bikelimatin kelmad ii sheeg takuunu jaamican noqonaysa mid urursan qaala itaqi llaaha ilaahay ka cabso fiimaa taclamu waxaa taqaano ilaahay uga cabso inta aada taqaan alla uga cabso qaala hada xadiidu laysa isnaaduhu bimuttasilin huwa cindii mursalun walam yudrik cindii ibnu ashwac yaziida bna salama ma soo gaarin waa waa aliclaalu bilirsaal buu sameeyey wabnu ashwac ismuhu saciid bnu ashwac qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa khalf bnu ayuub can cawfin can ibni siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam khaslataani laba arrimood laa tajtamicaani ma ku kulmayaan fii munaafiqin munaafiq dhexdiisa xusnu samtin hanaan wanaagsan walaa fiqhun fi ddiin iyo faham diinta loo yeesho yani faham diinta la fahmo iyo yacnii hanaan iyo akhlaaq wanaagsan munaafiq ma ku kulmayaan yani labadooda ma ku kulma ma ku kulansanaanayaan qaala hada xadiidu gariibu walaa nacrifu hada alxadiida min xadiidi cawfin ila min xadiidi hada shaykhi khalaf bni ayuub alcaamiriyi maahani walam ara axada yarwi canhu gayra moxamed bn اlcalaa walaa adri kayfa huwa ayb marka yani jahaala un baa ku sugan marka ayb marka khalaf bnu ayuubku wahuwa alcaamiriyu waa yaxya bnu maciin ayaa daciifiyey ayb isagaa marka dacfi ku jira qala xadaanaa moxamed bnu cabdilaclى qala xadaanaa salamaة bnu raja qala xadaanaa alwaliid bnu jamiil whuwa abulxajaaj saduuq yukhdi qaala xadaana alqasim abu cabdiraxmaan wa huwa raawiyatu abi umaama can abi umaamata albaahiliyi qaala dukira lirasuuli llahi sal l slam rajulaani nabiga laba nin baa loo sheegay axaduhumaa caabidun mid uu ahaa caabid walaakharu caalimun faqaala rasuulu llahi sal l slama fadlu lcaalimi cala alcaabidi caalimka fadliga uu dheer yahay caabidka korkiisa uu yacnii ka fadli badan yahay ka fadli calaa adnaakum aniga fadligayga weeyaan aan ka fadli badnahay kiina idinkugu hooseeyo uma qaala rasuulu llahi sal l slam in allaha alla iyo wamalaa'ikatahu ahla asamaawaati waalardiina xata namlata quraanshada fii juxrihaa godkeeda dhexdeeda ay tahay ku dhex jirto wa xataa alxuuta malayga la yusalluuna waxay u ducaynayaan calaa mucallimi nnaasi alkhayra dadka ka baraya khayrka ayb qaala hada xadiidun xasanu gariibu saxiix sababtayda ugu duceynayaana xuquuqdooda isagaa dadka baraayo ibnulqayim iyo culimada saasay dhahayn qaala hada xadiidun xasanun gariibun saxiix ayb marka caalim iyo caabid caalim baa fadli badan baa layidhi caalimka marka iyo cibaadada labadaas ninka kulmiyaana waa si waa sida ugu fiican walidalika mar walba ibnu taymiya kitaabka istiqaamada la yidhaha wuxuu yidhaahdaa dadka fuqahada ahee cilmiga leh iyo dadka cubaadda ah labada nin walbaa gees baa dhib ka haystaa kanina dadkaani waxba uma oga oo waa yasaya ama waxaa laga yaabaa midka faqiiha inuu is yidhaahdo kuwani maxay ogyihiin waxba waxay ku cibaadaystaanba garan maayaan inuu markaa yacni yeso kuwan kalena waxaa weeyaan cubaadana waxay leeyihiin dadkaani daahir unbay ag joogaan aaway marka xaqaa'iqdii iyo waxaa ka maqan yacnii waxyaabahaas baa ka maqan bay dhahayaan sida ugu fiicanna waxay tahay qolo walbaa dabcan wax unbay markaasi meelay u bateen oy xoogga saareen sida ugu fiicanna in labadaba la jamciyo ayaa ugu wanaagsan caalim iska qallalanna wax ma tarayo oo yacni waxa uu akrinaya ka qallalan faa'iide male imaam axmed wuxuu dhihi jiray cilmiga baan fi cilmigii baan aad u dhex galay buu yidhi waan fiiriyey nihaayadiisa waxaan ogaaday waxay noqotay buu yidhi waxa aan wax u baranaynaba waxay tahay inaan noqono bishri alxaafi iyo macruuf alkarkhi iyo cibaadadooda iyo dadaalkooda un baan ku baranaynaa oo kale inaan gaarno marka qofka caalimka isaga waxaa laga rabaa wuxuu cilmiga u baranaya inuu isticmaalo uu ku dhowrsado qaala samictu abaa camaar alxuseyn bna xurayth alkhusaaciya yaquulu samictu lfuda samictu lfudayla samictu lfudayla bna ciyaadin yaquulu caalimun caalim caamilun caamil oo camal falayo mucallimun dadka wax barayo yudcaa waxaa loogu yeerayaa kabiiran mid weyn fii malakuuti samaawaati saddexdii sifuu siiye feeri marka waa caalim waa camal falayaa waana barayaa dadka qaala xadaanaa cumar bnu xafsin الshaybaaniyu اlbasriyu qaala xadaanaa cabdullahi bni wahbin can camr bni اlxaariث can daraaj can abi lhaythm can abi saciidin اlkhudriyi can rasuuli lahi sal l slama qaal lan yashbaca almu'minu mu'minku ma ka dhergayo min khayrin khayr ka dhergi maayo khayrka oo yasmacuhu ou maqlayo xataa yakuuna ilaa uu ahaado muntahaahu meesha uu gaarayay ugu dambeysay yoolkiisa aljannatu janno qaala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaanaa mxamed bnu camr bni lwali qala xadaanaa mxamed bnu cumara bni lwaliid alkindiyu huwa saduuqu qala xadaanaa cabdullahi bnu numayr can ibraahima bni اlfadl huwa matruuk ninkaani matruuk weeyaan can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam alkalima alkalimatu اlxikmatu kelimadda xikmadda ah daalat lmu'min qofka muuminkaa baadidiisa waay faxaysu wajadahaa meeshau ku arko ama uu ka helo fa huwa isagaa axaqu bihaa ku xaqnimo badan muuminkaa ku xaqnimo badan kelmaddaasi marka waxaad dareemaysaa mararka qaar xaqii iyo xikmadiibaa waxay ag oolli kartaa qof xun qofkan xun bay ag taallaa miyaad uga tegaysaa adiga xikmadda maya xikmadda waa qaadanay abu daa-uudka waxaa jira kitaabu sunna xadiid mucaad ibnu jabal mawquuf ku ah uu keenayo dheer baa jiro uu leeyahay yacnii qofka xuni inuu ku dhawaaqaa la arkaa xikmad mararka qaarna qofka caalimkaee faadilka ah inuu simbiriirxidaan la arkaa adiga marka itaquu zayqata alxakiim ninka xikmadda badan simbiriirixadiisa iska ilaali midkan kalena haddii uu la yimaado kelmad fiican oo khayr iyo nuur uu ka muuqanayo waxyiga ka muuqanayo qaado hebelaa yidhi ha uga tegin adiga ayb haddii kale adigunbaa isdhibaya marka qofkaasi ma aadan dhibin qala hada xadiidu غariib la nacrifhu ila min hada اlwajhi waibraahimu bnu lfadli waibraahimu bnu اlfadli اlmaqzuumiyu ضaciif weeyaan hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslma عlى nabiyina mxamed